kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ka duwan sidii aad hore uga barateen oo aannu ku soo gunaanadayno barnaamijyadii taxanaha ahaa ee maalmahan inoo socday sida intiinii dhegaysatay qaybihii kala duwanaa ee shantii maalmood ee lasoo dhaafay aynu kaga bogannay taariikhda dheer ee ka soo wareegtay dhulka soomaalidu sidii uu ahaa gumaystaha ka hor xilligii halganka gobonnimo doonka iyo kun sagaal boqol iyo lixdankii markii ay xornimada qaateen labadii gobol ee soomaaliyeed ee ugu horreeyey ee kowdii bishii julaay kun sagaal boqol iyo lixdankiina isku darsaday dowladnimada waxaa kaloo aynu soo maqalnay maraaxilkii kala duwanaa ee lixdankaa sannadood ay soo martay dowladnimada soomaaliya toddobaadkanna barnaamijkeenna faaqidaadda waxaynu fursad siinaynaa dhegaystayaasha kala duwan ee v o a oo aragtiyahooda ku aadan xaalka soomaaliya ee haatan lagu jiro iyo sida ay u arkaan xalka waxa aan barnaamijka ka maqnayn aqoon-yahan iyo khuburo kala duwan oo qaarkood aad ku soo maqasheen barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aynu maalmihii lasoo dhaafay dhegaysanay kuwana ay haatan inagu cusub yihiin ugu horrayn aan u baaqo suxufiga weyn siciid faarax yare oo muddo dheer ka tirsanaa idaacadda raadiyo muqdisho haatanna ku sugan magaalada boosaaso wuxuu siciid inoo soo koobayaa oo uu sawir kooban ka bixinayaa lixdankii sano ee dowladnimada soomaalida iyo xaalku sida uu ahaa iyo weliba sida uu isagu xalka u arko anigu haddaan koobo waxaan odran lahaa inay ahaayeen dowlado curdina oo dimuqraadi ah ilaa xad dowladdii milatarigu waxay ahayd cadowga xorriyadda hadalka dadka soomaaliyeed dowlad milatari oo koob iyo labaatan sano dalka ku maamuleysay xukun keli talisa waxayna duudsiday adeegsiga diinta iyo dhaqanka oo ay soomaalidu qarniyo kusoo noolayd ayna aada u qadariso hadal kooban waxaan odhan lahaa waxaan ku qiimeyn lahaa inay halaag iyo masiibo burburo dhaceen ay keeneen aqoondaro bulsho shisheeyana uusan ka maqnayn waxayna ila tahay in xalku ku jiro midnimo iyo wadajirka ummad soomaaliyeed oo la helo waa dhici kartaa in ay dowlad dhexe mar kale soo laabato haddii alla idmo haatanna aan soo dhoweeyo cabdilaahi aadan kongo oo aanu uga mahad celinayno inuu naga aqbalay ka qaybgalka barnaamijyadan taxanaha ah isagoo ahaa qofka keliya ee joogay xilligii gobonnimo doonka ee ay noo suurto gashay inaannu soo helno maanta aynu weydiinno aragtidiisa iyo talada ugu soo jeedinayo dadweynaha soomaaliyeed cabdilaahi wuxuu ku sugan yahay dalka isutaga imaaraadka carabta waxaa la kala tegay halkii horea lagu noqday walaaladii reer koonfur waxaan odhan lahaa ninkii shalay hog maska qaniinay howlwaraa ku soo noqon maayee dadkana aad doonaysaan inay iyagoo tii hore mid ka xun ay idinku yimaadaan idinku iman maayaane hal la fikiro sidii si wanaagsan iyadoo caqligu degan yahay oo lays ixtiraamayo oo sharaf laysa siinayo si wanaagsan ha loo wada hadlo ha lays qadiriyo waxaynu doonayno mustaqbalka haddaynu u gogol dhigi karaynaa ixtiraam sameeya is-ixtiraama wada hadla meel wanaagsan oo mustaqbalka soomaali gogol loo xaadi karo u dhiga reer waqooyiguna ha iska daayo jibadan waalan eeg ummadi haddii ay mabda leedahay mabdaeeda way ku adkaysataa reer habeen maxaa wasiir loo siin waayey iyo reer cawaale maxaa looga tegay iyo caynkaasa iyo oo siday waxaan u dhacdeen qolada kalena ha ogaadeen qadarkay waqooyi leeyihiin haatanna aan u baaqo abwaan cismaan guure oo ku sugan magaalada muqdisho abwaanku bahda dhaqanka suugaanta iyo saxaafaddaba uu ka tirsan yahay aragtidiisa aynu dhegaysanno waxaan salaamayaa marka koowaad bahda v o e iyo soo saaraha barnaamijkan sahra ciidle waxaan idin leeyahay haddii alla kure howl aad u wanaagsan ayaad qabateen waxaan aaminsanaay inaan taariikhda soomaalida waxuun ka aqaan hase yeeshee wax badan oo aanan ogeyn ayaan ka bartay marka waa ku mahadsantihiin howshaas waxaa la yidhi taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareen marka qof kasta oo damiir leh ama wax garta oo dhegaystay haddii alla kuu roon yahay barnaamijyadan wax badan ayay ka bedelaysaa maskaxdiisa iyo garashadiisa meeshii laga yimid iyo waxa la soo marayna waa uu ka bara karaa waxaana la yidhi ummaddu meeshay ka timid haddaysa garan meeshay u socotana ma ogaato marka waxaan ku tali lahay in wixii lasoo maray waana waa ku filan yihiin horta lagu waana qaato qaran dumay qalfooftiis intaan hoos qadoodnaa qayrkeenna dhaafee qalad laguma saxo qalad dadkana kii qab weyn iyo umaqabaha quursada isma qaadi kara ummaddu haddii alla kuu roon yahay dhibaato intay soo martay ayaa ugu filan marka waxaan ku tali lahay bal in soomaalidu ay maskaxdeeda haddii alla kuu roon yahay ay dib ugu noqoto oo wixii horay uga qaldamay haddii alla kuu roon yahay ay saxarto haddii aada waallayn waana kuuma laabnee wakhtigii ku dhaafiyo wax ku qaado waayaha waa mahadsantihiin sidii dhegaystayaal aan horeba idinku soo sheegnay dhallinyarada iyo dadweynaha kala duwan ayaanu barnaamijkan fursad u siinaynaa haatan aynu u baaqno qaar ka mida dhegaystayaasha v o a magacaygu waa doctor mukhtaar maxamed cali waxaan joogaa magaalada muqdisho wallaahi waxa weeye waa su-aal aad iyo aad u weyn wey oo muhiim ah gaar ayuu taariikh igu lahaa sagaashan iyo kowdii cali mahadiyaa lagu dhawaaqay cali mahadina wixii dhacwaa la ogaa in magaalada xamar ay noqotay maaragtay laba garab inay noqotay ummadda inay ku baaba'day afar bilood dagaalku inuu socday magaalada muqdisho in la kala qaybiyey oo waqooyi iyo koonfur united nation u kala qaybiyeen soddon sanaa dagaal lagu jiray anigu intaa magaalada muqdishoaan joogay goobjoog ayaan ahaa xasuuqa ka dhacay wadankan cid isweydiisa maleh cid isdabagasha maleh waxna gaaja u dhinteen kuwa cudur ay u dhinteen kuwa xabad baa laysay waxaan markaa codsanayaa war soomaaliya maaragtay dhallinyarada soomaaliya jiilka soo kacaya jiilkii hore kaasi waaba tegay inta soo kacaysa ama inta maaragtay maanta dhallinyaraha in la badbaadiyo inay maaragtay qarannimadii soomaaliya soberna tigi inay helaan oo markay dibadaha tagaan safaaradooda ay ku taallo oo maaragtay sharafkooda ay yeeshaan ayaan maaragtay anugu soo jeedinaya aan lagu dadaalo waxaan ka codsanaya ummadda soomaaliyeed in dadka inta ka harta la caymiyo aniga magacayga waxaa layidhaha asiil ibraahim digaale waxaan joogaa magaalada muqdisho markaas lixdan sano kabacdi waxaa la rabaa waxaan jeclahay aniga rayigayga waxaan jeclahay oo igu boorgaraamsan soomaali soomaalidii hore oo kasii fiican inay noqoto oo isku duuban oo walaalo ah oo waddo fiican oo wadajir la wada maro oo karaamadii iyo sharaftii iyo cusgii wanaagii iyo walaalnimadii macaaneed aanu soo celino dhibaato dambana aan ilaahay nagu soo celin bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa madiine maxamuud waxaan joogaa magaalada muqdisho intii soomaaliya qof kastaba ay madaxweyne gooni u tahay oo meelo taagan tahay u malaymaa soomaaliya inay natiijo yeelanayso aniga waxaa ila gudbay inay soomaaliya halgeed isugu timaado miiska wadahadalka isugu yimaadiin oo waxaan kuleeyahay bortafaifka iyo waxaa la sheega la iska daayo oo soomaaliyaa hogaami kara yaa cadaalad noqon kara la isugu yimaado assalaamu calaykum waa guuladyare oo kasoo hadlaya magaalada kismaayo maanta waa maalin muhiim ah dhammaanna bulshada soomaaliyeed ayay muhiim u tahay anigu ka guuleed ahaan waxaan dhashay burburkii kii waana xilligii dowladda ay burburtay waxay igu darnaydse maalinkii macalinkayga iskuulka uu weydiiyey waxyaabihii ugu yaabka badnaa dunida intaan noolaa wax markiiba iga guuxayay ayaan lasoo booday oo ahaa inaanan wax dowladda aragtan iyo saa u dhashay runtiina wax aad igu weyn bay ahayd dowladnimada tan iyo waagaas ilaa hadda waxaan jeclahay midnimada soomaaliyeed in aada loo adkeeyo dhammaan soomaaliya weynna isu timaado shanta qeyb oo soomaaliyeed anigoo ah abshir daahir cabdi kula koray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kana mid ah dhalinyaradii nasiibka aan u yeelin wadankoodii dowlad ah inay ku barbaaraan ku hano qaadaan ayadoo soomaaliya ay burbur iyo qarax aan la kulannay aan waxbarasho heer dugsi hoose dhexe sare aan kusoo qaadanay haddana soomaaliya waxaan rajaynayaa oo maanta aan ku haminayaa soomaaliya oo awood leh inaan arko bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdil maxamed ibraahim xaabsade oo jooga magaalada baydhabo maadaama hadda lixdan sano aan wakhti aan soo marnay oo waddankeenna qarankeenna uu jiro maanta waa dhibaato badan oo dhallinyarada haysato oo waddankii burbur badan iyo dhibaatooyin badan iyo laga soo maray waa inaan ka fikirnaa dhallinyaro ahaan mustaqbalkeenna damba dadka u istaagi karo oo waddankan wax ka bedeli karo oo meel fiican gaarsiin kara waa dhallinyarada dhallinyarada inay doorkooda qaataan dhallinyarada inay fikirkii hore aan fikir wax ka bedelno oon maanta aan dhahno maxaa noo dan ah soomaaliye bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah magaceyga luul axmed galow oo joogto dowlad goboleed koonfur galbeed khaasatan magaalada baydhabo marka ugu horeysa waxaan u hambaliyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan sanad guuridii lixdanaad oo kasoo wareegatay maalinta soomaaliya xornimada ay heshay soddonkii sano ugu dambeeyay soomaaliya waxay ku jirtay khalalaasyo iyo dagaalaha ka jiray soomaaliyana mayse ka faa-ideysanay dhalinyarada joogta waxaa rabnaa soddonkii sano oo lasoo dhaafay si fursadihii noogu lumeen hadda kadib inaysan noogu lumin aan ka faa'iideysano hadda mustaqbalka soo socdo ee noqoto mustaqbal ifaayo aan la jaanqaadano wadamaha caalamka anigan aan u naqano dhallinyaradeenna si aan ula jaanqaadi karna adduunka magaceyga salaado maxamuud cali waaye waxaan ka soo barakacay dalka yeman waxaan ku ceeshahay muddo labaatan sano ah hadda waxaan joogaa saddex sano ciyaalkii waxbarasho male anaga shaqa la-aan adoogina maalin hel maalin waayo nolosha waxaan hadda jecelnahay in ciyaalkii waxbarasho noo helaan anagana aan shaqo helno magaceyga waa xabiibo luqmaan cali waxaan kasoo barakacay baydhabo waxaan jeclaan lahaa inaan amni fiican helno iyo waxbarasho fiican iyo caafimaad inaan helno codsalahay waxaan jeclaan lahaa inaan nolosha barakaca kasii baxo magaceyga waa yuusuf xaaji ismaan baytule waxaan kasoo baxay degmada qaryooley aabahey mar hore ayaa dhintay hoydeyna laba cayaal ayaa haysataa labada cayaal haysato aniga maanta dhoobey waxa ugu soo qabo waayey hamaraa amaaday waxaan rabaa inaa aniga wax barto degmada waxaan ku codsanayaa dowladda inaa aniga wax barto waxaan ka barto iskuol iyo dugsi intub aniga jaamacadda wax walba inaan ka dhammeeyo anoo magacayga cali ismaan geelle kasoo barakacay shabeellada hoos gaar ahaan jannaale waxaan jeclaan lahay soomaali inay madowdo oo nabad hesho oo diinta islaamka oo xaqa ah fahanto ilaahay fahansiiyo ka bacdina nolosheena nolol oo islaamka nabadgelye sunnada rasuulka iyo dhaacada ilaahay ilaahay noo hogaansha inaan shaqo helo hoogayga ku shaqaysto oo nabad helo oo meel degan helo oo gobolladii aan ka imidna nabadgelyo ilaahay u yeela magacayga waa yaasmiin cumar cali waxaan ka soo barakacay degmada beledweyne aniga oo jecel in aan ku noolaado soomaaliyo waxaan u baahanahay caruurteyda iyo ilmahaygaba inaan waxbarasha annaga kulligeen wada helno si caafimaad aan ugu noolaano nabadgelyo fiican ilaahay inuuna siiyo magacaygan waxaa la dhahaa cabdinaasir xuseen dhoore kaasoo ku nool qaxootiga kenya ee gaar ahaan dhadhaab complex muddo dhan muddo dhan soddon sano ood u malaysid micnaha qayb ka mid ah nolosha anaga inta ugu muhiimsaneed aanu ku soo qaadanay nolol aad u cariirigu ah taasoo keeni karta qalbijab murugo boholyow iyo rafaad innaba aan la soo koobi karin iyo waxaa kaloon aad ugu faraxsanahay maanta haddana aan jaanas ku helay dowladda soomaali maalintii ay qaadatay gobonnimada oo maanta iyo farxad ah oon weliba ka soo tabinaya ama v o e-da alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama aan soomaali ugu dhashay laakiin aanan arkin boholyowna aan u qabo aadna aan u jeclaan lahaa inaan waddankaygii nabad ah anigoo nabad ah aan ku laabto laakiin mararka qaarkood waxaad iila muuqataa micnaha dadkii madaxda i ahaa ama madaxda waddanka u ahaa ee na tusi lahaa wadannimada ama na tusi lahaa jidka dhabta ah ee oo loo baahnaa inayna horgaamiyaan dhanka fiican iyo had ijeer noo hogaamiya loo baahnaa aad u malaysid kastoo sidii la rabay inaysan waxba aad ay u dhacaynin wallaahi waxaan dhihi lahaa arrinta ayadae siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaa la gudboon inay dad ay noqdaan isfahmo dad ay noqdaan isu tanaasul muujiyo waa inay noqdaan dad magaranaysaay badbaadin karo ummadda soomaaliyeed inta ka hartay intii badaha iyo saxaraha iyo qaxooti ku burburtay iyo qurbo intii kale ee dalka gudaha ku barakacsan waa inay dad ay noqdaan arxan leh oo dadkooda u turo si ay u badbaadiyaan jiilkan soo socdo iyo jiilkiisii kale sababtoo wuxuu jiilkan shaqeeyo yaa jiilka kale yaa wax u taraa magacaygu waa anwar maxamuud xaaj khaliif ku nool gobolka sool gaar ahaan magaalada sacaanood ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa v o a barnaamijka lixdan guurada ay wado waa aad ogtihiin lixdan sana kasoo wareegtay markayn xornimada qaadanay annaga dhallinyar ahaan lixdankaa sano intii aanu jirnay dowlad iyo dabaaldeg iyo farxadda wadamada caalamku ay dhallinyaradu qaataan maanu arag sidaa awgeed waxaan maaragtay ummadda soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo maarata madaxda soomaaliyeed aan usoo jeedinayaa wakhti dambe inaysan naga lumin wax aanu dadka nala ayniga ah ee adduunka ah aanu maaragtay aanu la simannahay xaqooda aanu helno oo ah in dalka la mideeyo ummadda soomaaliyeed la mideeyo in dhallinyarada la siiyo fursad oo haddii soddonkii sane u dambeeyey dagaal lagu waday soddonka soo socda dhallinyarada la siiyo fursad ah inay maaragtay midnimada iyo barwaaqada iyo horumarka ka shaqeeyaan si gaara waxaan ula hadlayaa oo maanta siyaasiyiinta soomaaliyeed dhammaantood meel walba ay joogaan waxaan leeyahay idinku waad soo qaadateen fursaddiinnii baaldigyo waad soo samayseen dowladu waad soo aragteen waxaan leeyahay fursadna siiya si aanu dowladu u aragno waa hagaag dhegaystayaal waynu kusoo noqonaynaa aragtida dadweynaha amaba dhegaystayaasheeda ku kala nool magaalooyinka geeska afrika balse dhinaca aqoon-yahanka aynu jaleecno waxaan u baaqayaa brofeser afyara cabdi cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda qatar balse haatan ku sugan dalka kanada walaahi arinta soomaaliya iyo somaliland iyo heshiiskooda iyo kala tagooda waxay ku xiran tahay waxay ayagu rabaan labada qol ay isku qanciyaan ilaa hadda kolley kala tagna laguma heshiin midnimona laguma heshiin laakiin haddii la rabo in oo labadooda mid la aado midii la aadaaba waa la samayn karaa midnimo haddii la aado oo la yidhaahdo siday ku wada noolaan karaanna dee waa intaas oo khiyaaraa jira oo hal iyo laba iyo saddex ma aha waxaa jira confederation waxaa jira federation waxaa jira nidaam iska asaga laftarkiisu decentralized unitary system waaye sida nidaamkan ingiriiska iyo waxa iyo act iyo waxaasaa loo samaynaya waxaa jira maxaan ku idhahdaa tanzania moral waa adiga so many optionno badan oo waxaa jiro ama khiyaaro badan oo la isticmaali karo dhinaca midnimada haddii la kala tegayana dee waaba waa arrin kale laakiin de arrintaasi aakhirka waxay usoo noqonaysaa hadba aragtida iyo sida ay soomaaliya iyo somalilan ay madaxdeedu ay go-aano adadag u qaadan karaan wakhtigan lixdan sano kadib soomaalida maxaa la gudboon ama ay yani qaadan kartaa dabaaldegan oo oo maaragtay aan aan wax qoto dheer ku dhisnayn inta loo kaadsho si dhaba loo loo loo qii loo qiimeeyo wixii burburay iyo wixii hagaagay iyo wixii dhib qabyoobay oo markaana layshiifo oo layshaaraamo oo la dhaqaaqo oo la yidhaha waa inaan arrintan wax ka bedelnaa arrintaa ayada ah farfarku taagan iyo siyaasadan oo maaragtay hawadoodu kama foga haasaasa maalmeed oo yiri yani ninka la yirahdo raw yani nimankan siyaasiyiinta oo waxa beriya maantaba kadib aan arki karin runtii ma caqligoodu yani meel dheer dadka wax ma gaarsiinayo waxaa la rabaa inay wax yani ku dhisan qiimeyn iyo qiimeyn iyo weliba de culayskii dhacay inta dib loo eego markaa kadib horay loo fiiriyo hagaag aad buu mahadsanyay brofeser afyare shamis ismaaciil xuseen waa mid ka mid a haweenka aqoon-yahanka soomaaliyeed waxay qortay buugaa kala duwan sidoo kalena jaamacado ayay wax ka dhigtaa waxaanay ku takhasustay daraasadaha siyaasadda haatan waxay ku sugan tahay magaalada hargeysa waxay ka hadlaysaa saameynta ay colaadaha iyo dagaaladu ku keeneen mustaqbalka ummadda soomaaliyeed inkasta oo dagaalkii ka dhacay somalilan mid ka muddo dheer oo ka foolxun oo ciidamo joogaan oo ka waqti dheer uu xamar ka dhacay xamar iyo iyo hargeysa waxay ku kala duwan yihiin hargeysa taariikhda waxaa ku jirta dowladeedii dowladii iyo ummadeedii sidii ay la dagaalamayso dowlad kale oo taangiyadeedii leh oo diyaaradaheedii leh dagaal halkan ku qaaday marka horta labadaasaa lagu kala lagu kala duwan yahay qolana inay ku celceliso waana la rusheeyada soomaalidii kaleba ka liidatana maaha qolana inay diyaaradda dafirto oo tiaa diyaaradba halkaa u taallo cuqdad bay qabaan maaha hana dowladii soomaalida dadkeedii rushaysay marka cuqdad in laga qaada maaha waa daris laga baranayo ninka madaxa noqda wuxuu sheegaysaa xalku inuu ku jiro wadankan waa wadan qiimo badan wadan taariikh la cadobado bule saaxiib badan male saaxiibtinimadeeda waxay ku xirantahay marba muruqaagu halkuu taagan yahay haddaad doonayso taa inaad muujiso oo la helo soomaali geeska africo strongana dee siyaabo lagu kala badbaadi karo laysuguna iman karo horey u dhacda marka labadaa arrimood bay soomaalidii markaa isugu iman kartaa mar kale ayaynu dib ugu noqonaynaa aragtida dadweynaha sakariye maxamed fooxaale oo ka mid ah dhallinyarada gobolka togdheer kadib soddon sano oo la kala maqnaaday oo keentay in somalilan ay iclaansato dowlad madax bannaan halka gobolladii koonfurtuna ay samaysteen dowlad aan la isku ogeyn oo federaal ah hadda waxaan ku talin lahaa in somalilan la aqoonsado oo weliba ay noqoto somaal soomaaliya aqoonsato bismillaahi raxmaani raxiim awalan magacaygu waa sagal yuusuf ibraahim ku nool magaalada burco horto somalilan iyo soomaaliya maanta waxay taagan yihiin wakhti u baahan in ay si hufan oo codkarnimo leh oo bisayl leh inay u wada hadlaan maanta labaduba way waayo arkeen bismillaah magacaygu waa raxmo musegood ku nool caasimadda dowla deegaanka soomaalida waxaan aaminsanahay waxyaabo ka waaweyn inay meesha yaalaan faragelin shisheeye dana gaara ama siyaasado gaara oo laga lahaa soomaaliya inayna degin soddonkaa sano iyaduna ay noqotay mid damman oo taste cadowgeedii u dhiibatayba taladii waayo soddon sano dad walaalo ah isku diin ah isku af ah isku luuqada ismayna fahmi waayeen waxa weeyaan xasilinteeduba gacanta ugu jireen oo loo dhiibayay dowlado shisheeye magaceyga waxaa la yidhahdaa saciid cali salaad ama saciid cali cilmi nin soomaaliya oo kenyaan ah lixdankii sano oo lasoo dhaafay soomaaliya waxa ay soo martay wakhtigii ugu adkaa malaha taariikhda soomaalida marka la eego dadka markii ay waxaasoo kale soo maraan oo dhibaato noocaas ay soo dhacdo meeshii ugu xumeyd mar haddaad soo gaarto waxa keliya kuu dhiman waxaa weyaan inaad ka soo kabato oo aad markaa ka bogsoto cuduradaasiito hagaag dhegaystayaal aynu hore ugu sii soconno barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka inagoo mar kalena fursad siin doono dhegaystayaasha haatan aanu baaqo ibraahim aadan doolaal oo haatan ku sugan magaalada jigjiga ibraahim waa aqoon-yahan kana tirsanaan jiray saraakiishii ciidamada soomaaliya soomaalidu marba meel bay maraysay de waxaanu ahayn dad sharfan dal sharfan dowlad sharfan ummad la yaqaano adduunka oo dhan inay xoreeyaan dowladaha south africa namibia angola iyo waxaa hareere mosambiq fadhihi jiray dowladda soomaaliyeed baan wakhtigaa masili jiray nasiib daro marka laga soo gaao la soo gaadho wixii nineteen eigii ka dambeeyey soomaalida qabiil bay noqotay wax walba waa la dhex galay kaasina wuxuu sahayday ama soomaaliya hala joogo ama deegaanka soomaalida hala joogo ama dhulkan soomaaliyeed ee kenya ka tirsan hala joogay isirka soomaalidu wuxuu garan doonaa meesha uu joogo intaynaan ka bixin fikradda indheergaradka soomaalida iyo talooyinka ay noo soo jeedinayaan waxaan u baaqayaa muuse maxamed guuleed oo ah taariikhyahan soomaaliyeed oo ku sugan dalka isutaga imaaraadka carabta midnimada soomaaliya ma xuman in dastuurkeenu lagu qoro waana isaga qoran kartaa mana xuman midnimada soomaaliya haddii la helayo laakiin waxaysan ummadda soomaaliya isweydiinin haddii midnimada soomaaliya la waayo ma lagu dagaalamaya ma ku dirirayna ma isku qasbayna soomaalidu ma wax ka sababa mase waa wax ogolaasho ah waxa aad moodaa inuu qodobkaasi waxyaabo fara badan oo macno sameynaya ay ka dhiman yihiin somalilan waxay ku wanaagsaneyd soomaalinimada in lagu wado barnaamij cadaalad ah oo loo wada siman yahay aan cidna caburinayn haatan mar kale ayaynu fursad siinaynaa dhegaystayaasha barnaamijka la socda walaal waxaa la dhaa magacayga xuseen badhaani waxaan joogaa magaalada hargeysa caasimada jamhuuriyadda somalilan waa la israacay soddon sannadood bay dowladu u jirtay soddonkaa sanno dowladdii u jirtay wanaag iyo xumaan waxay lahayd waxa laga dheehan karaa uun wixii ka soo baxay oo ah burbur maxaa dadkii oo kala tegey iyo soomaali oo magaceedu noqday magaca ugu hooseeya soddonkaa sanno ee dambe ee ka dambeeyey burburkiina qolo kastaba dhankooday u tashatay maasha allah somalilan koob iyo sagaashankii sidii taladii lagu gaadhay barco ay ku gaadheen dadka somalilan oo dhan waxay gaadhay guul walaal waan dhowahay magacaygu waa xamdi qadar xuseen waxaan jeclaan lahaa inaan arka soomaaliya oo mida siday kun sagaal boqol sideystigii jacaylkii walaalnimaday isu qabeen xornimada u doonayeen maantana midnimadooda ay u doonaan aanu jaanis iyo fursada si aan ugu helno aan ugaga faa'idaysano si dalalka jaarka ee khayrkayga aan ugu gaadhno sababtay tahay iyagu waa retired cimrigoodu way soo qaateen cimri quruxdan bay soomaaliya kusoo qaateen annaguna waxaan jecelnay kii kilamid inaanu qaadano kuwa dhabarkayga ku jira iyo kuwa dhuuxayga ku jira dhammaantayaba siay jaaniska iyagu helaan anaguna aan u helno xuseen xaaji loole xuseen gobolada koonfurteed ka soo jeedaa gaar ahaan halkii muqdisho muqdisho muqdisho gaar ahaan xaafidii xaafadda shibis howluhu sidee u socdaan badiba waa u malaynaysaa markaad aragto een, ah, somaliland iyo soomaaliya dhowaan wada hadlayay midowgii een, soomaaliya een, ayaa iyadana lixdan sannadood laga joogaa kolley waxaan rajaynaynaa labadoodu inay midoobaan aan rajaynaynaa insha allah hal soomaali inay wada noqdaan waa laba wadanoo walaala oo jaar ah insha allah saabaan rajaynaynaa maxamed aadan maxamed uu hagaagaya iminka u hagaagaya u eg tahay maxaad ka tidhi sidaa dee so- joogaan arkaya in soomaali ay shinayso mid noqonayso unbaa ii muuqata aniga bismillaah magacaygu waxaa weeye tooryaasiin faarax artan waxaan joogaa magaalada boosaaso meesha lagu heshiin karo waxaa weye dadkan soomaalida wax ka dhexeeya ma jiraan waa dad isku diina waa dad isku luqa ah waa dad walaala ah waa laakiin nasiib darro waxaa weeye waddankaanu bolitisanna ma u helin dad bolitisan oo fiicanna ma u helin dad daacad oo isu keenayana ma u helin waxaana dhalatay in nin waliba gobolkiisa oo ku adkaysto si uu danihiisa gaara u dhammaysto waa in la helo bulsho soomaaliyeed oo meel u wada socota oo dan guud iyo dadkeeda iyo ummaddeeda iyo dhalinteeda dadkeeda u danaynaya oo muxuu ahaa eh, iska jiraya khilaafaadka tirada badan ama kuwa diimeed ama kuwa qabaa'il ama kuwa siyaasadeed magacayga waa bashaare yuusuf axmed joogta magaalada boosaaso Ee, muxuu ahayto dal walba dadka ku nool boqolkiiba lixdan iyo shan waa dhalinyaro dhalinyaradu xaq waxay u leeyihiin oo la siiyo ee, dowrka ay ku leeyihiin hogaaminta wadanka Ee, waxaa kaloo taa lagu gaari karaa ee, sinaan- sinaansho iyo cadaalad taasoo muxuu ahayto qofkaan laga fiirinayn ee, guriga kasoo kaca iyo reer hebel reerku yahay iyadoona haddana loo fiirinayo sanadkan reer hebel baa haysa sanadka dambe soo socdan reer hebel baa qabsanaya taasna waxaa laga gudbi karaa in maxaayto qofka laga fiiriyo kartida uu leeyahay aqoonta iyo maxaayto horumarka uu gaarsiin karo wadankaas guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee maalmahan bay noo socday waa nagayntaa waxaan u mahad celinayaa ugu horreyn madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebarow kaalintii uu ka qaatay intii ay socdeen barnaamijyadan taxanaha ah iyo asxaabta v o a washington intii gacan ka geysatay waxaa kaloo aan u mahad celinayaa wariyeyaasha v o a ee ku kala sugan magaalooyinka geeska afrika guud ahaan kuwaasi oo qaarkood aad ku maqasheen barnaamijyadii taxanaha ahaa kuwo kalena ay noo soo ururinayeen aragtida dadweynaha ee magaalooyinka ay ku sugan yihiin sidoo kale waxaan u mahad celinayaa khubradii barnaamijka ka qayb gashay iyo dadkii baadhitaanka taariikhda dheer gacaniga siiyey intaa kadib waa sahre ciidla nuuroo idin leh sidaa iyo nabadgelyo